Agaasinka Guud ee Caafimaadka Gobolka Banaadir ayaa Muqdisho ku qabtay kulan ku aaddan wacyigelin ku saabsan tallaalka Roota oo loogu talagalay in looga hortago fayraska shubanka oo ku dhaca carruurta da'doodu ay ka yar tahay shanta sano. Kulanka wacyigelinta ah ee ololaha ka hortagga tallaalka carruurta ee Roota ayaa waxaa ka qayb galay Agaasinka Guud ee Waaxda Agaasinka Caafimaadka Gobolka Banaadir, hay'adaha caafimaad ee ka howlgala magaalada caasimadda ah Muqdisho, iyo qaybo kala duwan oo bulshada ah oo laga soo xulay degmooyinka gobolka Banaadir. Agaasimaha Guud ee Waaxda Agaasinka Caafimaadka Gobolka Banaadir, Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud ayaa ugu horeyn kulanka daahfuray.
in kale oo aan daah furayno ama wacyigelinta ama orientationka aan bilaabayno labada talaal ee maaragtay talaalka b c v-ga iyo midda rot- rotaviruska Een, eh, waxaa ogtihiin banaadir ama muqdisho inay tahay maraayadda soomaaliya Een, wax kastoo imaadana waxaa lagu bilaabaa halkan maadaama maraayadda soomaaliya aan nahay horta waxaan ka codsanaa dhammaan health professionalska banaadir gaar ahaan tiimka agaasinka caafimaadka sidii bikajabka ee maaragtay dhabarka ugu xirteen kan inay dhabarka ugu xirtaan Een, mar labaad iyo mar saddexaad waxaa ballan qaadaa rotavirus iyo b c v pneumococcal vaccine in maaragtay meel fiican aan gaarsii doono Een, ilmaheenna runtii labada labada xanuun oo ugu badan waa shubanka iyo pneumoniada Een, eh, dhakhaatiirta pediatrigina waa ogyihiin Een, ilmaha labada sano ka yar xanuunka ugu badan ee u dhintaan waa rotaviruska Een, challenge badan uu ku yahay sidoo kale pneumoniadana challenge badan ay nagu tahay horta waa ugu mahadcelinaa unicef iyo w ho dadaalada ay wadaan annaga haddaan naha maamulka gobolka banaadirna kama seexanayno anoo agaasimihiisa caafimaadka gobolka banaadir mas-uuliyaddaas si ilaahay og yahay oo lelahaya aan ugu soo baxaynaa runtii waxaa halkan u joogana waxaa waaye adeeg kasto iyo shaqo kastoo la qaban karo sida ugu wanaagsan in loo qabto Qaar ka mid ah xubnihii ka socday laamaha caafimaadka ee Muqdisho ka howlgala ayaa soo jeediyey ahmiyadda uu leeyahay tallaalka Roota iyo tallaalo kale oo ay dadku u baahan yihiin.
aan protective missions coverageka soomaaliya markaa fiirisid saanaan kalena hooyooyinka oo maaragtay complete eh, eh, exclusive preventive feeding sameeya waa boqolkiiba soddon iyo shan meeshaas waxaa la rabaa number fiican in la gaarsiiyo lacag naguma aha Eh, waa waa wax la heli karo Eh, access to clean water seventy two aan maraynaa sanitationka waa soddon iyo sagaal stantinka waa toban iyo sideed Eh, clean energyga marka marka ay fiirisid Eh, eh, maaragtay health seeking behavior keli wuxuuna sheegaa boqolkiiba saddex iyo labaatan inay eh, caafimaadka daryeelka raadsadaan marka waa arkaysiin haddii shanta sano soo socota hadduu ilaahay naf nagu wada gaarsiiyo oo haddana sidii loogu talagalay ay talaalka carruurteeda u qaataan oo kabarajkeedu uu ka sarayn sagaashan waayo herd immunity marka laga hadlaayo populationka walahi herd immunity leeyihin micnihiis waxaa waaye talaalkaasi sideed sagaashan boqolkiiba way qabaan way qaateen waayo xataa inta yaroo tobanka aanan qaadan way ka ba- way way ka nabadgeli karaan warfariinta aan maanta gudbinayna waxaa laga faa'iidaysan karaa talaalkii haddii la ogolaaday oo wadankii la keenayo oo dadkii uu lacag la-aan u yahay ma laga faa'iidaysan karaa see looga faa'iidaysan lahaa sababtoo ah talaalo badan oo hadda noo yaalla oo ilmaha lagu tallaalo haddana cudurradoodii ay badan yihiin aad ogtihiin tusaale jadaacada noogu filan qof kasta wuxuu ogyahay jadaacadu dhibka ay ku hayso wadanka iyadoo talaalkii lacag la-aan yahay xarumihii yaalay loo soo dhaweeyey guriga agtiisa loo keenay m c h ku diyaar ku yahay haddana waxaa liidata qaadashadii sidii la rabay maaha haddii ay isku mid noqdaan talaalada dhan marka dhibaa ku jira runtii talaalku markay cusub yihiin oo wadanka laga bilaabo waxaa la rabaa coverageka inuu kor u kaco iyo cudurradii looga hortagay inay istaagaan Dr. Saluul Maxamed Maxamuud, gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo soo gabagabeeyey khudbadaha, ayaa tilmaamtay in tallaalka Roota iyo tallaalo kale oo looga hortagayo cudurrada soo rita carruurta ay yihiin kuwo muhiim ah lana doonayo in qaybaha kale ee dalka lagu baahiyo.
soomaaliya ilmahooda talaalkeena aada u hooseeya aan kor u qa- wada qaadno aan iska kaashano qof kasta oo soomaaliyada waajib ku yahay gaar ahaan bahda caafimaadka annaga waajib gooniyana saaran oo ah sida aan kor ugu qaadi lahayn inaan kor u qaadnana maxaa ugu horeeya inaan dadkeena aqoonta gaarsiino wacyigelinta waa number kow mar kasta wacyigelinta ha horeyso marka qofku marka waxaan fahmo asaa samayn doono inaan dadkii la baro in la fahamsiiyo waxa aan haysano maxay faa'iido leeyihiin waxaasoo dhan in loo sharxo dhammaanteedna inaan xel iska wada saarno